bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warkeenii galabnimo ee rediooga warsan warkiioo kooban midowda dugsiyada nidaamiga baydhabo oo ka hadlay qaabka uu u dhici doono imtixaanka sanad dugsiyeedka laba kun sagaal iyo toban laba kun iyo labaatanka guddoomiyaha gobolka hiiraan oo si kulul u cambaareeyey hadal ka soo yeeray madaxweynaha puntland ciidanka xoogga oo howlgallo ka fuliyey shabeellada hoose madaxweyne waare oo shaqadii ka joojiyey mas-uuliyiin amar diida sameeyey maamulka gobolka banaadir oo bilaabay olole lagu buufinayo waddooyinka muqdisho xal laga gaaray colaado ka jiray deegaano ka tirsan galgaduud qofkii ugu horreeyey oo soomaaliya ah oo u geeriyooday cudurka coronavirus oo laga soo sheegay dalka koonfur africa baaraadka caalamkana waxaa ugu weyn trump oo hakiyey soo galootigii iman jiray dalka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
dhegeystayaal waa galabnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha afraad sanadda labada kun iyo labaatanka warkiio fidsan midowda dugsiyada nidaamiga baydhabo oo ka hadlay qaabka uu u dhici doono imtixaanka sanad dugsiyeedka laba kun sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan kadib markii dalka oo dhan uu galay shaqa joojin islamarkaana ardayda bishii mars amar ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya lagu kala diray kadib markii uu dalka soomaaliya soo galay caabuqa loo yaqaano covid nneteen oo fara bacan ku haya caalamka faafaahinta warkanna waxaa inoo hayo waryaheena maxamuud cali cabdulaahi gaabsha
cali adowgowse yaa afhayeenka midooda dugsiyada ee nidaamiga ee baydhaba ayaa ku hadlaysado suna gada doona imtixaanka sana dugsiyeedka labada kun iyo toban sagaalka ilaa labada kun iyo labaatanka maadaama fasaxyo ka jaran ardada waana la shardiray bili maarso kureeda marki lagu obsaday khatarta wasulaya cudurka dilaaga ee covid toban sagaala reer baydhabow may ogdiina la socotaana bili maarsa dhatiya tuman isiyeedshiya ini la fasaxay iskoolada muddo tuman shan maalmood ee langobadi tuman shanta maalmood iyo oo la dhardaa dadka dheerta hatana ilaa amar dambe la eri amar dambegi silan layaa banaayay hatana la eri may la eraayo aslanbu wal hiri sana dugsiyeedka dhon hiri mileri taasoo runtii wal macquul ahoo dadka dhomba kaganaca koran daraadiyeena sheenti cudura jara cudurka inkastoo hadda baydhowdhan ka aragna laakiin may lahay olbeentisa lagu roore dadkii mas-uuliyaddaas humbaarsanaayay mayba sheeganaha ini oo ku horseedowshii cudurkaas ama waqaayadiis agta ini oo tutuugsiga iyo bulshooyinka iyo inaskoyka la yaraaya marka tiyaamay kaliftay ha tan isingdhomba ogdiino saameyn oo dhini kastaba taabati iyo sheenti kulijeena langlanghay saboo hibaloa weelilerhawmaleh wal ilaahay amarshieho oo maylerhaayus langna lanka eedanu ustaad ali adow afhayaanka midooda dugsiyada nidaamiga ee baydhaba yaa ka tilmaamay qiimayowka imtixaanka koodruuf shanti si ardada soomaaliyeed ee siyeedka bilood yoonka guda jiran walbarashada iyo reedana dheena walbarashadiyo islamarkaasiitana si sharci eh yoonka guduban fasalo cusub ee sana dugsiyeedka lamada kun iyo labaatanka ilaa lamada kun iyo labaatii kowda sida isiinba ku dhegaysateen warbaahinta sana dugsiyeedkii intis badan laha qaadadii ilaa sida imtixaan laha maray inka yaraan imtixaankii shahrigahaayay imtixaankii nisfigahaayay imtixaankii shahrigahaayay dambe kaleed maylay la sugaayay ha kii inka dambeeyay nihaa'iga la sugaayay bilo i waraaqo yaraa ku dhimanaayeen bilo maarsa ummadaas la fasaxay iyo abriil iyo may dhatiya yaa imtixaanka aakhircaamka dhiijari sisiinba ogdiin marka may baa la go-aamiyey ha in oo lan qiimayo halkaas imtixaan oo kan ka dambeeya ah dhammaan fasalada waalidiinta yaa afayaanka midooda dugsiyada nidaamiga ee baydhaba indiri fareenya ka toosanta xuquuqda macalimiinta intilika guda jara fasaaga us-oona khusay inti macalimiinta iyo katiirsanyina qarashaadka laku qaado ardada dhakadaas iskuullada sayti sidaasay daraadiyana lakufadaw inti waalidiinta iyo biyaan qarashaadka sidii yoon bii jiran salaan daboola baahada maclanka ilishdeedis usugaba maalinka yaadaata dhaqaalo iyo biyaayan waalidiinta ardada mayka hoos jirta markuu arrinteeda haytay haddaba jiidasay dadkii dowlad wal siyaas aan la hayna oo iskooladii bulshadii ka tiirsanaayeen waalidiintii walijuhdiyo haayay oo dhididshu haayay awlaadiyo dhiibayanlayka markase taasanaindheena waalidiinta si xishmad leh maylanka wargeliyey lan sheegay ini oo bilahaas hortubyo dhiibi jaran aan heri jarna walayan dhiibayagna onajay fasalka ininku guduba fasal dambe sano dambe seeda lay hayti ila imtixaanka hoob la galo saas lay haytay wal kala goona misheynana marka iniyoo si kalsooni ah oo kalbanaawan ah oo niisame ah iniyoo ka dhiiban walaagii oo yaraayay oo khidmad ahaay yaan sheegana insha allahu tacaala ilaahay garabkiin gala sana dugsiyeedkan ayaa ardayda imtixaan kala doogna iyadoona la kasabeeya faafowka cudurka coronaviruska oo khatarti weyn usukahaya caalamka taasayntii bedelshana welibwa qaabka ay imtixaankusanagada doone kooqiimeenge oo ardadayo hela doonaan natiijooyin yoon ka guduba doonaan fasalo cusub ee sana dugsiyeedkaa sooda
aad iyo aad buu u mahadsan yahay waryaheena maxamuud cali cabdulaahi gaabshaha oo warkan inooga diyaariyey qaabka uu u dhici doono imtixaanaadka sanad dugsiyeedka laba kun sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan ilaahay caqabada coronavirus ummadda ha ka kor qaado guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa si kulul oo cambaareeyey hadalka soo yeeray madaxweynaha maamul goboleedka puntland faahfaahinta warkana waxaa inoo haya waryaheena bashiir cabdulaahi cusmaan aalaaba inooga soo waramaa magaalada beledweyn gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay hadal ka soo yeeray madaxweynaha puntland in raashinka yaalla puntland aan loo iibgeyn karin meelo kale gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha puntland in uu dhaawacayo xiriirka ganacsi ee puntland iyo gobolka hiiraan ayna mowqif cad ka qaadanayaan haddii aan laga laaban dowladdii dhexe ee militariga ahayd ee soomaaliya uuna hogaamin jiray genaraal maxamed siyaad barre allah u naxariistay wax mashaariic ay dalka ka samayso labadii mashruucee ugu dambeysay waa wadada boosaaso aada oo garaba ka baxda ka leexata tan hargeysa aadisa ka leexata iyo dekada boosaaso waxaa meesha yaallaa waa hanti soomaaliyeed ee wax buntland gaar u edaa ma yaalaan ayadoo noocaas tahay dekedaa u waaweyn oo soomaaliya ay lahayd waxay ahayd berbera meesha la yidhaahdo boosaaso muqdisho iyo kismaayo wax soomaali ka dhaxeeya oo si soomaalinimaa loo isticmaalo dekada muqdisho ka jirta inta kale reeraa haysta ama stadiya haysta ayay noocaas tahay oo sidaas ciddii garanaysaa ay u og tahay ayaa waxaa ka soo yeeray madaxweynaha puntland raashinka iyo waxaa inoo yaalla puntland lagama bixi karo ganacsiga gobolkaanina soddonkii sano lasoo dhaafo wuxuu ku xidhnaa boosaaso falaha miisaano amba kumbari kumbarism waxa la yidhahdo barbardhig aan samayno ma puntlandaa hiiraan ku samaqabta mase oo ku nool mise hiiraana puntland ku nool inaan isweydiino waxaa halka ka baxa qudaarta waxaa halka ka baxa oo aado boosaaso lagaga nool yahay iyo garowo khudradda subaga caanaha xoolaha nool intaba annagana jiingadi iyo gadbad beriisa ayaa nooga timaadee noogama yimaadaan noogama yimaadaan noogama yimaadaan xitaa kaash noogama yimaado haddaan warkaas madaxweynaha puntland ka soo yeerin laga noqon oon caqlile soomaalinimaha u iman gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in ummadda soomaaliyeed aysan kala maarmin waxaana uu ku tilmaamay in adduunka aysan jirin meel ganacsi laga xiray ama cunto la-aan ka dhacday balse keliya dhibaatada taagan ay tahay cudurkan soo kordhay waxaan qaadaynaa tilaab aan uga jawaabayna arrinkaas waxa yagana muqdisho iyo dekedaha kale soomaaliyeed aan u wajeegaynaa shayga naga aadayana tana gayaanyahoo naga aadayana labaatan doolar canshuurayna labaatan dol haddaan u sheegina labaatan dollar canshuurayna tana ganaayaha aaday xabadda qarar aad shan dollar canshuurayna wax dhibaataa kuma qabna annaga ciddii marka talow gacanteeda ka baxdo baanu eegeynaa annagu sidiisoo kale odhan mayno ama dhihi mayno dad soomaaliyahoo isla nooloo wada ganacsada wax kuwayaahu aadi mayaan ma dhehayno laakiin wuxuu waa aadayaa jawaab ku habboonaan laga ka bixinayna arrintaas waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed kalama maaranto ummadda soomaaliyeed waa wada nooshahay ummadda soomaaliyeed waa wiiliya artigii adduunkana raashinku meel laga xiray ma jirto ganacsiga adduunka waa socdaa maraakiibtii waa socdaa waxaa adduunka ka dhacay waa xanuune kama dhicin cunto la-aan iyo biyo la-aan midna kama dhicin xanuunaa ka dhacay soomaaliyana meelaha ilaahay u saqiray ayay kow ka tahay in fasahaad la abuuro meesha ma ku jirto waxaa ii muuqata erayo fasahaadyadin u isticmaalay madaxweynaha puntland annagu marka erey fasaahada ma isticmaalayne waxaan isticmaalaynaa wax sharcigu noo fasaxayo xukuumadda puntland ee dowlad goboleedkaasna cadaadis aan ku saaraynaan samaynayna oo ah shay kastoo laga tegaya waxaan u labajibaaraynaa canshuurtanoo wixii asaga nooga yimaadana free waay waxaan ballan qaadaynaa dadka kenya u ballan qaadaynaa boosaasi wixii uga yimaado free inuu imaanaya oonaan canshuurin waxa aadayana canshuur adagaan ka qaadano labadeenna marka ciddii hadda macluulu qabato labadaa gobol balaan eegno waxaad moodaa yacni si wax aan jirin inay aaminsan yihiin dadka madaxda ah ee halkaa jooga puntland jooga wax aan jirin inay aaminsan yihiin bal waxaan eegi doonaa waxa meeshaa ka jira runtoodana waa soo taabanayna haddii alla idin
aad iyo aad buu u mahadsan yahay waryaheena bashiir cabdulaahi cusmaan oo warkaasi inooga soo diray beledweyn warkeeni ayaynu kusii socon doonaa ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo ka fuliyey shabeellada hoose ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhana xarakada al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyey deegaana hoostaga deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ciidanka xoogga oo howlgalkan si gaara oga sameeyey deegaanada kale ah faranki falgooni iyo weliba gaarilow oo hoos tagta deegaanka janaale waxaana halkaasi ku sugnaa xubno ka tirsan xarakada al-shabaab howlgalka ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha ciidanka lugta janaal cabdixamiid maxamed dirir waxaana uu sheegay in inta uu socday howlgalka inay ku dileen xubno ka tirsan xarakada al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay taliya cabdixamiid ayaa ciidanka xoogga dalka faray in ay sii wadaan howlgallada ka socda gobolka shabeellada hoose iyo deegaanada kale ee dalka wuxuuna sheegay in xubnaha al-shabaab ay isku soo dhiibeen waa sida uu hadalka u dhigay madaxweyne waare ayaa shaqada ka joojiyey mas-uuliyiin amar diida sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka shir shabeelle maxamed cabdi waare ayaa qaaday tallaabo uu shaqada kaga joojinayo wasiiro dowle ka tirsan maamulka iyo guddoomiye maxkamad oo lagu eedeeyey in ay jebiyeen amar ku saabsan ka hortegidda faafitaanka cudurka coronavirus kaas oo maamulka uu ka soo baxay wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha hirshabeelle ayaa waxaa shaqadii looga joojiyey wasiiru dowlihii wasaaradda dastuurka hirshabeelle saadaq mukhtaar cabdulle iyo guddoomiyaha maxkamadda raacfaanka gobolka shabeellada dhexe cali cabdulle nuur kuwaas oo lagu eedeeyey inay jebiyeen amarkii lagu joojiyey isku imaatinka dadka islamarkaana si sharci darro ah ay ku fureen goob ay dad badan isugu yimaadeen sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa waxaa la faray in ay soo gudbiyaan war qoraal ah oo ay uga warbixinayaan tallaabooyinka ay qaadeen madaxweyne waare ayaa noqday mas-uulkii ugu horreeyey ee sameeyey tallaabe aan horey loo arag ee shaqada looga joojinayo mas-uuliyiin jebiyey amar soo baxay oo ku saabsan cudurka covid nneteen maamulka gobolka banaadir ayaa bilaabay olole lagu buufinayo wadooyinka guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar biliish ayaa dahfuray ololihii ugu horreeyey ee lagu buufinayo sunta ka hortagta faafinta cudurka covid nneteen oo si adag u saameeyey caalamka booyado siday sunta looga hortago cudurka faafa ee coronavirus ayaa lagu buufinayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir waxaana ololahani daahafurkiisa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir wasiirada caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa habeen walba waxa ay shaacisaa warbixinno la xidhiidha coronavirus iyada oo soo bandhigta dad hor leh oo laga helay cudurka kuwa u dhintay iyo kuwo kasoo caafimaadayba xal ayaa laga gaaray colaado ka jiray deegaano ka tirsan maamulka galmudug jenaraal cabdi jaamac cabdulle xabeeb oo ka tirsan saraakiisha amniga oo ka tirsan saraakiisha amniga galmudug iyo mas-uuliyiin ka socday maamulkaasi ayaa ku guulaystay xalinta colaado ka jiray deegaano ka tirsan galgaduud deegaanada kaxan dhaale dacadheer iyo weliba deegaano kale ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku dagaalamayey maleeshiyaad xoolo dhaqato ah oo ka soo jeeda deegaanka kuwaa oo isku haystay daaqin iyo weliba daaq dhul dhul daaqsin ah iyo weliba dhul biyo ay ku jiraan baraago oo labada beeloodba ay iskumandhaafsanaayeen saraakiishan ayaa sheegay in ay heshiis kala dhex dhigeen beelahan colaadu ay dhex martay waxayna rajaynayaan in aysan dib dambe usoo laaban doonin dagaal ka dhaca aaggaasi iyo weliba colaado saameeya deegaanada gobolka mudug joojinta colaadahan u dhexeeya dadka xoola dhaqatada ah waa dadaal ay wadaan dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya kaas oo la doonayo in lagu nabadeeyo dadkan walaalaha ay dirirtu dhex martay qofkii ugu horreeyay soomaaliya ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus dalkaasi koonfur africa allaha u naxariistee waxaa dalka koonfur africa cudurka coronavirus ugu geeriyooday muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray nabadoon cali khayre cali xaashi oo gudaha dalkaasi ku geeriyooday muwaadinka soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafayba la xanuunsanayay oo la dhigay cusbitaal ku yaala magaalada cape town ee dalkaasi koonfur africa halkaas oo ugu geeriyooday cudurkan coronavirus sida ay sheegeen eheladiisa guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfur africa khaliif xuseen oo ka mid ah dadka saakay tegay cusbitaalka ayaa sheegay in muwaadinka soomaaliyeed ay ka warhayeen intii uu xanuunsanayay dalka koonfur africa ayaa waxaa ku sugan soomaali fara badan oo ganacsi ahaan u tegay dalkaasi waxaana ganacsigooda saameeyey cudurka kadib markii bandow lagu soo rogayey magaalooyinka dalkaasi dhegeysta halka warkaasi aad kala socotaan wariiro warsan soomaaliya baydhabo oad kala jaaqaadaan mawjada f m ka dhereerkeedu yahay sideed sideed dhibic laba megahertis mawjadaha gaagaaban iyo aalada life streamka guud ahaan aad ka dhegeysan kartaan caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa hakiyey dadka soo galootiga ee ku yaaca dalkaasi madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa fariin soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uuna ku sheegay in uu saxiixi doono amar madaxweyne oo si kumeel gaar ah loogu hakinayo in soo galootigu ay yimaadaan waddanka maraykanka coronavirus awli fariintan oo uu soo dhigay xilli dambe oo xalay aqaayid bartiisa twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay in go-aankaasi uu gaaray kadib weerarkii kadib markii weerarkii uu ugu yeeray inuu soo qaaday cadowga aan la arkaynin taas oo ah magac uu ugu yeero xanuunka coronavirus iyo weliba baahida loo qabo in lagu dhowro shaqooyinka ay hayaan muwaadiniinta dalka maraykanka wax faahfaahin ah oo intaasi dheer kuma uusan darin fariintiisa uu soo dhigay bartiisa twitter-ka madaxweynaha dalkaasi maraykanka ha yeeshee ma ay cadda waxa uu madaxweynaha dhab ahaantii ula jeeday in uu suurtagelin doono in uu qaado tallaabo aanan horay loo arag maraykanka ayaa waxa uu diiwaangeliyey toddoba boqol siddeetan iyo laba kun boqol konton iyo sagaal oo xaaladda cudurka covid nineteen ah halka dhimashaduna ay marayso afartan iyo kow kun sideed boqol toban iyo lix dadka dhaleeceeya maamulka trump ayaa waxa ay sheegaan in madaxweynuhu uu cudurkan safmarkaa u adeegsanayo inuu howlgal ku fuliyo muhaajiriinta war wixii dalkii dibadday naga soo gaaray oad kala socotay reeriyowga warsan galabtan waa naga intaa warka waxaa isku soo dubariday soona diyaariyey waryaheenna maxamed cali cabdulaahi gaabsha saaxiibkay qaasim ayaa warkii ii farsameynayay inta warkan warkiis xiga aynu dib ugu kulmi doono anigoo dalmara warka idin akhriyayno idin leh sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu